gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa degmada afgooye ka daafuray barnaamijka tirakoobka guryaha degmada afgooye iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkan oo lagu tirakoobayo guryaha iyo goobaha ganacsi ayaa munaasabada lagu daafurayey waxaa gudoomiyaha ku wehlinayay gudoomiyaasha degmada afgooye iyo deegaanka lafoole cabdulaahi maxamed cismaan gudoomiyaha degmada afgooye iyo gudoomiyaha deegaanka lafoole nuur ibraahim cismaan ayaa si wadajir ah uga hadlay ahmiyada barnaamijkan haddii tirakoobka guryaha iyo waxa iyo dariseenta la sameeyo waxyaalo badan ayaa amniga micnaha mataqaan u fududaanaya una hagaagaya insha allah waana rajaynaynaa insha allahu sidaas si ka qurux badan inay noqoto waxyaalo badanana micnaha mataqaanaa maamulka iyo maxaa la yihahdaa iyo dowladnimada iyo wuxuu dhan u hagaagi doonaan biidn illah albaari waxaan aad ugu faraxsannahay deegaanka laf hoole inuu u nasiib yeeshay maxaa la yihahdaa in laga daahfuro darseynta darseynta waa tirikoob la tirikoobayo guryaha iyo dadka ku nool deegaanka iyo degmada afgooye darseyntan waxaa waaye waa waxaa loo daahfuraya degmada iyo deegaankaba dadkii ka soo shaqeeyey oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo maalmahan iska hoolaya horumarinta degmada iyo deegaanka waa ugu mahad celinaya juhdiga oo ku bixinayo degmada iyo deegaanka gudoomiye waxaan leenahay arrintan ah ka soo shaqaysay annaga waa sii daadejin doonaa duu ilaah yidhaahdo degme iyo deegaanba dadka ku dhaqan degmada iyo deegaanka waxaan leenahay inay qaataan awaamiirta ka soo baxday stateka iyo gobolka gudoomiye awaamiirtan waan qaadanaynaa maxamed ibraahim bare gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in barnaamijka tirakoobka guryaha la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka kale ee gobolkaasi ma aha mid ku kooban keliya deegaanka lafoole balse waa mid lafoole laga fulinayo afgooy laga fulinayo marko iyo maxaa laha baraawe iyo maxaa laha kuntuwaarey iyo maxaa laha meel walboo ka mid a gobolka shabeellada oo sideediisa degmada laga fuli doona ayuu noqon doonaa waa mid lagu diiwaangelinayo dariseyn rasmi lagu sameynayo dadka xaaladooda iyo waxa ay tahay qof walbaba qofka uu yahay in la caddeeyo iscaddey qofka la yidhaahdo ma aha inuu ka hor yimaado dhibaatana u arko barnaamijka tirakoobka guryaha ee laga daafuray degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta amniga